الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم munaafiqiinta calaamadahoodii iyo sifaadkoodii kitaabkiisii weeye iyo bal axkaamtoodii waa waxyaale iyaga kuba tacalluqsan oy kaba mid tahay dee markay dhintaan salaadoodii wixii lagaba yeelayay iyo umuurahaas wartaas buu inoogu iman doontaa oo bal kitaabkan marka wuxu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa abubakr bn abi shaybata قال xdثnا الxسن بن موسى qال xdثnا زhير بن معاaوية qال xdثnا أbو إسحاaq أنه سمع زaيد بن أرقم يquل أbو إسحاaq السبيعي ba wuxuu mqlay زaيد بن أرقم isagoo ku qowlaya kخraجnaa waanu baxnay maعa رasuuل الlaahi صلى الله عليه وسلم في سفر سفر oo rasuulki ilaahay bay sفر raaceen kule waa qaswadii bani المsطلق ama qaswaة الmuraysic waana tii ay dhacday un saynu soo maray xaadiثadii ifkigu taas bay rasuulki ilaahay laba bixeen fيi sفrin safarkaasoo asaaba uu asiibay annaasa dadkii fiihi dhexdiisa shidatu malaa nafaqadii iyo zaadkii baa yaraaday shida baa asiibtay safarkaa dhexdiisii faqaala cabdullaahi bnu ubayin liasxaabihim cabdullaahi bnu ubayi baa wuxuu ku yidhi asxaabtiisii laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaahi xataa yanfaduu na kollay qiso kaloo dhacdayna waynu soo aragnay oo ah nin muhaajiriintii ka miday nin ansaara oo malaa meel biyaa isugu yimi oo isku yar xanaaqay oo midkood kii kale wax ku yar dhuftay markii dambena nin kastaaba qoladii kale uu qayshado iyo alalmuhaajiriin iyo lal ansaar isagu uu yidhi ma maanta isugu keen qayshadeenba taasoo kale iyo iyaduna waa qiso kaloo dhacday oo ahayd haddaan madiine ku laabanno kii cizada badnaa isagaa issheegaya waa saari doonaa kan isagu dee dullinimada badan buu ka saari doonaa alwa waxyaalihii qaswadaa dhacay ee umuurahaasoo kollayna taa iyo tan iyobay aayaadkani inoo dambeeyaa ama suuraddan suuratulmunaafiquun ay kuba soo degtay laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillaahi had nafaqaynina oo waxasiinina dadkan rasuulka ilaahay agtiisa kuba sugan waa muhaajiriintii buu sheegaya oo isaga iyo nimankii dee asxaabtiisa ahay iyo atbaacdiisa ay jalaabiib kuba magacaabi jireen haddaba kuwaas xataa yanfadu waa si ay u kala tagaan oo min xawlihi isaga dhinacyadiisa ay uga kala tagaan oo dee markay wax waayaane iyaguna wax ma haystaane markaa ay gaajoodaan ay rafaadaan nin kasta halkii uu ka yimi oo uu iskagaba noqdo qaala zuhayrun zuhayr baa wuxuu uhi zuhayr waa ninkii xadiidka inoo warinayey wahiya qiraa'atu man khafada xawlahu halkan min xawlihidan ayuu leeyahay waxay hadalkiisani imaka dee qur'aan ahaan maaha waa hadalkii uu yidhi qur'aankaa kusoo degay hadalkiisii iyo wixii uu yidhi ee uu xumaa ayaa qur'aankii dee taas xikaayadeed kuba soo degay haddaba hadalkiisan uu imaka yidhi xataa yanfaduu min xawlih waxay muwaafaqsan tahay ama ay tay waafaqsan tahay ciddii halkan aqriday min xawlih an aqriyin man xawlahu taas qiraa'adoodii bay waafaqsan tahay bal taas buu idhi bal waa inoo yar socon doonaaye laakiin shaarixu ama imaam nawowi cibaaradan zuhayr buu qabtay waxaana uu yidhi wuxuu u jeedaa ciddii aqriday min xawlihi oo miintana dee xarfujar ay noqoto xawlihiina ay minta kuba jarnaato taas bay waafaqsanta oo wuxuu iskaga ixtiraasayaa buu leeyahay qiraa'ada shaadada ah ee ah man xawlahu oo miintuna ay fadxisan tahay xawlahuna markaa ee waa darfi ahaan baa lagu nasbinaya way nasbisnaanaysaa bal waa hadalkii imaam nawowi raximah اllahu tacaala cibaaradiisan ah wuxuu kaga ixtiraasayaa qiraa'ada shaadadiina ee waxaa laga fahmayaa laga dhadhansanayaa min xawlihi qiraa'o صaxiixa ama tawaaturtay inay tahay kole hadduu shahaado ku magacaabay dee mana jirto qiraa'o saasa oo masaaxiifta asal ahaan dee markaas inooguma sugna cid quraada ka mida oo dee qiraa'adooda la ictimaadsado min xawlihi aqridayna ma jirto ee hadalkan imaam nawowi ma tegina saasaa inooguma sugan hadalka imaam nawowina waxay tahayba kala duleeye man xawlahubaa qiraa'o shaada ah taasuu kaga ixtiraazayaa si waxay tani qiraa'o kale oo ama tawaaturtay ama lagu tiriyo inay saxiix tahay ah bal waa waxaan leenahay iyada taas shay min almasaaxifi almutafaqi calayha xataa kumay sugnaanin waxaana bacd alculamaa yidhaahaa waxaa suurtagal ba ahayd ibnu mascuud baa loo teeriyaa min xawlihi loo teeriyaa ee ibnu mascuudna inaanay qiraa'aba ahayn taa uu aqreeye ay ahayd uun tafsiir ahaan iyo ziyaado bayaanoo halka laga kala tegaya waa rasuulka ilaahay dhinacyadiisay ka kala tegayaan markaa tafsiir ahaan inay ahayd iyo ziyaado bayaan aanay qiraabo ahayn taa ibnu mascuudna waaba muxtamil bal ibnu mascuud baa loo tiriyaa bal waxaan leenahay dee qiraa'ay maka halkan inoo jirtaa oo min xawlihi dee xataa yanfadu weeya qur'aanku wixii inoo tawaaturayba taase hadalka imaam nawowi baa bal taas ay ku yar sugantay si wax laga fahmayo qiraa'o saxiixa ama mutawaatiri inay jirta halkan oo min xawlihi ah oo layidhaaho markaa waxaa lagaga ixtiraazay man xawlahu baa laga ixtiraazaya iyadna qiraa'o shaada laga dhigo bal arrinka jira waa taas labada midna wax inoo sugan maaha qur'aan ahaan ama qiraa'o ahaan inoogu sugan maaha wa qaale waxaanu yidhi taasi waa hadalkaa waa yidhi lain rajacna tanna waa sababteedu waa arrintaa kaleynu soo maray ninkii muhaajiriga ahaaye dhirbaaxay ama xagga dambe kaba dhirbaaxay ninkii kale dee ansaariga ahaa iyagoo meel isugu yimi isku cidhiidhiyey markaa mid kastaana uu dee cibaaradan ya istidqaasa uu laba yimi yaa lalmuhaajiriin yaa lalansaar markuu taas ma ayuu yihi lain rajacna haddaan laabanno ila lmadiinati madiina aan dib ugu noqonno layukhrijana waa saari doonaa dee kollay laantana qasab muqadaray tilmaamaysaa waaba ku dhaaranayaa haddaan laabanoon noqonno wallaahi baan ku dhaartee madiina layukhrijanna uu bixin alacazu kii ciziga badnaa isagaa isu jeedee minhaa madiina wuxuu ka saari aladala waa rasuulka ilaahiya baaba u jeedaa taas buu ka bixin doonaa taasuu yidhi de dadka la fadhiyaana waa dadkii munaafiqiinta zayd ibnu arqamon kaba mid ahay nin yarna ahaana waa la joogay oo waa dee ama uu maqlaya hadalkiisan qaala wuxuu uhi zayd faataytu waxaan u yimi annabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u yimi faakbartuhu waxaan ugu warramay bidalika arrinkaas waxaa arrinkani waa arrin weyn oo dee mafsado weyne kaba ratib mayso markaa ma aha marka xaaladu tan ay tahay waxa weeyaan arrinsan oo kale oo dhibtan weyn dee ama ay kaba dhalanaysa ama mafsada ay kaba dhalanaysa weyne ay kaba ratimayso o muslimiintii uguba sugan tahay haddii ciddii dee bal matalan wulaat lumuur arrintii la gaadhsiiyo nam namiimnimadii iyo hadalkii la kala naqlinayay ifsaad siyaase aan banaanayn ama taas oo kale bal kitaabkana waataynu hore ugu soo marray xadiidkii alaa yadkhulu ljannata qataat iyadoo lagu yihi nin meelahan warka qaadaa meeshii jooga uu xadiidka saxaabigu warinayo dee nimankaa bal marka aanay maslaxo weyn oo ku sugan ama mafsado weyn oo kaba ratimaysa hadalkaa marka aanay jirin waxa loo dignin aan loo naqlinayne loo naqlinayo dee ifsaadun taas bay noqonaysaa laakiin markay san oo kale tahay si dadkan waxaasaabay ku fikirayaan ku hameeyayaan taas bay leeyiin loogaba digtoonaado rasuulka ilaahina u ogaado ayuu naqliyo markaa tani ma aha ee hadalkii namamnimadii ama namiimadii laynoo diiday ma aha markaasaa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi faataytu nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay baan u imi faakbartuhu waan u warramay bidalik kole xadiidka riwaayaad uu leeyahay waxaa inooguba yimi inuu adeerkii arrinkaa u sheegay adeerkii ama cumar laakiin bal cumar shaki un riwaayaha ku yimaadeen laakiin cumar imaka kumaya waa adeerkii adeerkiisana riwaayaadka qaarkood waxaa dhacay sacd ibnu cubaadata ahaa ninkii uuba sheegay sacd ibnu cubaadatana waa adeer guud weeyaanoo waa reerkoodii khasraj ina ubayino kaba mid ahaa sayidkoodii iyo odaygoodii weeyo bal waa taas ama adeerkiis zayd ibnu arqam thaabit ibnu qays la yidhaaho adeer ruma uu ahayoo saxaabiya waa jira in kaleo adeerkiiba ah dee adigu yaanu adeerkii ruma ahaan hooyadii qabay waa saxaabigii jaliilka cabdullahi ibnu rawaxa kaasna waa jiraan laakiin sacd ibnu cubaadata laguma fasirin riwaayada cumar ay dhacdayna saxiixa inooguma sugan ama adeerkiina de waa shaki uune laakiin waa adeerkiisa markaa ayuu u sheegay marka riwaayadeennan ikhtisaar baa ku sugane waa sidaa rasuulka ilaahay uu ku soo gaadhay oo ah ciddan uuba warramaa soo gaadhsiisay isagiina markaa rasuulka ilaahay waa weydiiyey faarsala wuxuu u diray ilaa cabdillaahi bni ubayi buu cid u diray fasa'alahu arrinkan zayd sheegay buu weydiiyey faijtahada wuxuu ku xeel dheeraaday weeye ku dadaalay ku xeel dheeraaday yamiinahu dhaartiisii oo macnaa dee waa dhaar aada uga xeel dheeraaday buu dhaartay oo ah ma facala inaan waxaa samayn inaan waxaa odhan faqaala waxaanuu yidhi kadaba zaydun rasuul اllahi salى allahu alayh wasalam riwaayadka qaarkood qaaluu oo dadka si waxde markii rasuulka ilaahi isagii tii ka aqbalay daahir ahaan ee zayd baa noqday nin been sheegayba waxaanuu yidhi been buu u sheegay rasuulka ilaahay zayd qaala zayd baa wuxuu ihi fawaqaca fii nafsii naftaydii waxaa ku dhacay ima qaaluhu waxa ay yidhaaheen ee hadalkaas ahaa shiddatun shiddo iyo culays aad baan u dhibsaday oo hami weyn iyo qalaq weyn baa igu yimi xataa anzala allahu ilaahay ilaahay soo dejiyey tasdiiqii rumayntaydii uu ii rumeeyey ilaahay rasuulka ilaahay baana ee isagiiba ku yidhi ilaahay waa kuu rumeeye oo ah idaa jaa'aka almunaafiquuna suuraddaasa baa ilaahay soo dejiyey ee fadli weyne waa ama fadiilo weyne way uguma sugan tahay saxaabigan jaliilka ah tasdiiqiisii oo haddee inay waxaad inay yidhaaheen weliba arrintii uu dee si uu usoo naqliyey baa qur'aanku uu kuba yimi hadalladii ay yidhaaheen ee isagu soo dabdiy uu soo naqliyey baa qur'aankuna kuba yimi inay yidhaaheen qaala wuxuu uhi zayd uma dacahum الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa u yeedhay liyastakfira lahum si uu dembi dhaaf uweydiiy ilaahay ugu weydiiyo oo wuxuu ugu yeedhay rasuulkii ilaahay liyastakfira lahum si uu dee inay waxan way galeen ee intay qirtaan inu isaguna ilaahay subxaanaه wa tacaala dee wixii intay ka toobad keenaan uu dembi dhaaf uu weydiiyo qaala wuxuu uhi zayd falawow ru'uusahum haddii wowda la takfiifiyana malaa dee qur'aanka labadaba waa la aqriyey eh oo waxay duween madaxyadoodii waa istikbaar iyo diidma ay diidayaanba istikfaartii rasuulka ina maba rumaysna waa dad afka un islaamka ah laakiin masaajidiina dadkii kula tukanaya waa kuwa jihaadkii u raacay waa qanaymdoon iyo waxyaale laakiin waa ficlan gaalo haddaba madaxyadoodii bay duween leexiyeen istikbaar iyo diidma ay diidayaan bay istikfaartii rasuulka ilaahay wa qowluhu waa tafsi qowlkan ilaahay yidhi kaanahum khushubun musanada waa iyaga xaaladoodii waxaad moodeysay khushub iyo khushbun labadaba waa jamcu khashabin waana la aqriya labadaba laba qiraa'o sabciya walow khushubun tahay quraada intooda badan ay aqriyaan iyadoo laakiin ta kalea takfiifyadubay noqon inay qoryo la tiiriyo aada mooddo markaa tiibu tafsiirkeeda qaala waxaanu yidhi markaa zayd baa inoo fasiraye in riwaayadka qaarkoodna qaaladan ay dhicin sida saxiixa bukhaariyo kaanuu waxay ahaayeen rijaala rag ajmala shayin shay kuwa uu qurux badana bimacnaa rag marka la eego mandarkooda la eego iyo suuradooda ay isha buuxinaya araggooda ku cajab gelinayo oo wax dee qurux badan oo leh dee qurux iyo laxaadba leh ayay ahaayeen oo waa tahay laakiin maxaa jirta waa ajsaaman bil arwaax oo kale waa jir aan ruux dee hagaagsani kuba jirin ama ashbaaxda aan wax garashaa iyo caqli lahayn oo kale oo qoryaha la tiirtiiriyey oo kale ah oo macnaa kol haddii de waa kuwa xaqii garan waayey iyadoo qur-aankii lagu dul aqriyayoy aayaadkii arkayaan haddana arrintooda kufriga iyo cinaadka iyo nifaaqa ay noqotay markaa waa adigu qoriga aan laga hooseyn oo kale uun ayay jismiga aan caqli iyo garasho iyo faham lahayn ayay ahaayeenoo waidaa ra-aytahum tucjibuka ajsaamuhum ay haddaad aragto marka la eego quruxdooda iyo suuradooda iyo shakligooda way ku cajab gelinaysaa laakiin maxaa ka hooseeya wax ka hooseeya ma jiraan oo waa dadkaa dee kufaartaaba iimaan qalbi ugu jira iyo faham diineed oo kuba jira iyo ilaa ka cabsi ma jirin waa qoryaha tirtirsan oo kale un kaanuu rijaala ajmal shay bal in kolley xadiidka arrintaa zayd oo ah dee ciddii bal arrin imaamkii ama ciddii kale dee wulaatul umuur kuba tacalluqsan iyo waxyaalahaa dee mafsadada weyni dadkii muslimiinta ay uguba sugan yihiin wixii laba maqle ciddii maqashay darar inuu dadkii muslimiinta uga yimaado looga baqanayo in la gaadhsiiyo oon taa la qarin xadiidka way nooguba sugan tahay dee manqabada zaydna si uu usoo naqliyo iyo si waa kaa qur-aankuba kuba yimi bal kolley laakiin weli way noo yar socon doontaa xoogaa yar baan wadaya kolley waan joojina cashkan yaro israacsane xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xrb وaxmed بn cabdata الdabiyo wlafd لbn abi shaybata qala بn cabdata akhbarana wqaala اlآakharani xadaثna sufyaan bn cuyaynata can cmri anahu samica jaabira yaquul kolley in badan baan soo aragnay sufyaan ibnu cuyayna hadduu camrin idlaaqana waa camr ibnu dinaar weeyo ibnu cuyayna haddii camar ka dambeeyo waayo camaro dhowra kitaabka inooguba sugan oo bal waxa weeyaan welibana dad baa kala duwan oo ibnu wahab oo kale camr hadduu idhaaho camr ibnuxaaris bay noqon oo rag kaleba haddii oo iyadana saxiixa kuba sugan hadday camrin idlaaqaan camarayo kaley noqonayaane laakiin ibnu cuyayna markuu can camri yidhaaho waa ina dinaar anahu samica jaabiran yaquulu atى النabiyu slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay baa yimi qabra cabdالlaahi bni ubayin buu yimi faأkrajahu min qabrih qabrigiisii buu ka soo saaray macnaa waxa weeya ibn ubayi markii uu dhintay ayaa inankiisu rasuulki ilaahay uba tegey markuu u tegey buu weydiistay rasuulki ilaahay salawaat الlahi wasalaamu عaleyh inuu qamiiskiisana siiyo si uu aabihii ugu kafno inuu kuna tukaduu weydiistay inankiisuna saxaabi aada u fiican buu ahay oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaga midoo aabihii la magac ahaa cabdullahi bnu cabdillaahi baa la odhanayey bal waxaa inooguba yimi kutubta siiradii riwaayaadka qaarkood markii arrintani ay dhacday ee aayaadkuna ay soo degeen suuratu lmunaafiquun kuwa tacalluqsanaataas oo uu kaba baqday rasuulka ilaahay dee inuu ama cid kala amro inuu dilo oo kale inuu u tegay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weydiisay hadduu cid amrayo inuu isaga amro isagaa madaxiisii u keeni waayo wuxuu kaba baqday haddii dee ruux kale intuu dilo oo kale rasuulka ilaahay amro inay taas isaga wax kale kuwa reebto oo dee ama shaydaan wax kale uo qurxiyaba taas ee tan rasuulka ilaahynima wuxuu yihi mee si fiican ula dhaqanuun waxaana inooguba timid dee siirada iyo akhbaarta qaarkood markii madiine la gelayay inuu ka hor joogsaday gurigiisii intuu seeftii qaatay isagoo yidhi sow saas maaha rasuulka ilaahay adiga aladal waa adiga rasuulka ilaahayna waa ka cizada badan rasuulka ilaahi ku fasaxa mooyaanena ma gelaysid guriga ma tegaysid oo rasuulka ilaahay uu markii yidhi me usii daayo kaleo uu diidayba inuu galo isagu uu hor joogsaday haddaba ninkii saas ahaa baa rasuulka ilaahay markii ee daahirkii islaamnimona waa kan shahaadanaya salaadii daahir ahaan inta dadka la joogo tukanaya wuxuu weydiisay bal taas gees bal si ay u noqotona yar magac ahaan iyo sharaf ugu noqoto bal waaba intaasoo ilaahay taasba uguba naxariisto inuu maradiisa qamiiskiisa siiyo inuu kuba kafno uu kuna tukado haddaba rasuulka ilaahay baa tegey iyadoo laga qabrigii laga horgeliyey kafanta waa siiyeyba oo qamiiskii waa u ogolaaday markaasuu tegey iyadoo qabrigii la geliyey weli aan ciiddii lagu rogin w ayuu tegey fakraja wuu ka soo saaray waayo markaa ciidda laguma rogina iilkaa la dhigay min qabri qabrigiisii buu ka soo saaray oo fawadacahu waa dhigay waa dee horta gees kale qoomkiisii nin buu ahaa reerkan madaxdoodii kaba mida balsaynu soo mara ma dee saxiixa inooguma sugnaa kale waxaan filayaa halkii kitaab islaami ninku wuxuu yimiba iyadoo rasuulka ilaahay ma yimi islaameen asxaabtii dadkii qoomkiisu ay islaameen iyagoo iyo khasrajba waa ansaar oo dhamme ay ku heshiiyeen nink inay boqoradaan boqor laga dhigto iyadoo loo tolayo taajkii iyo wixii loo gelin lahaa la tolayo ayuunbaaba dee ay la kulmeen caqaba rasuulka ilaahay oo waa la islaamayo dee waa laga jeestay arrinta halkaas tan baa ku keentay waayo markii dagaalkii bucaadsi dhammaaday dabadeedna dadkii dhallinyarada ahbaa isu hadhay odayaashoodu dagaalkii bay ku dhammaadeen midhmidhkii hadhay midhmidhkii hadhay kolley islaamkoodu dee isaga iyo abucaamir raahib oo awsaayo isagu kaba tegey madiina oo uxudna gaaladii laba socday daaif markii dambe tegey reer muslim ay reer makana islaameen markay reer daaif islaameenna room iyo xaggaa tegey oo ninkii isaga daraaddii masiu diraar looga dhisayo oo aws buu ahaa inan aada u dhalay dee xandalatulkhasilna aabihii buu ahaa ninkii malaa'igtu maydhayba maalinta uxudiyo bal markaa dadkiisa waaweynaa iyagu waxaad moodaa waa dee may qaadanba intoodiiba ama midharhkiisii joogayba saasay caaisha u lahaydba maalintii bucaas maalin rasuulkii ilaahay ilaahay usii horreysiiyo hordhac ugaba dhigay ahaydoo macnaa raggoodii waaweynaaba kuba dhintay ujeedadu raggaasi hadday joogaan oo kale markaa islaamnimo hore looma aqbaleen oo markan ay dhalinyaradii dee markiiba islaamtay iyagu way ku adkaan lahaydba waa kan suldadan iyo magac ilaali iyo jaah ilaalinta haddaba isagana waxyaalihii waxaan ku keenay taas bay ahaydba bal markaasi uu sharaf reerkii madax buu ahaaye yar magac ugu noqoto aan hadduu rasuulka ilaahay qabrigiisa tegi waayo kuba tukan waayo iyagii ceebba aanay uguma noqon iyo iyaga soo dhoweyntood dee kuwan kale kuba xidhnaa iyo inankiisa iyadana taas ayaa rasuulka ilaahay san uba yeelay waa ogaa dee waxiisa xaaladiise fa wadacahu uu dhigay calaa rukbatay labadiisii jirib korka wa nafasa calayhi min riqa canuftiisiina wax ka mida uu ku tufay wa albasahu qamiisahu qamiiskiisiina inankaa ka dalbay oo weydiistay culimada qaar baa yidhaahaa abaal celin bay ahaydoo in maalintii beder ba cabaas oo nin aad de dheero ahaa laxaad weynaayoo dheeraayo balaa dadkii asrihiina waa ka mida lasoo qafaashay oo camu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam oo qamiis leekaada la waayey buu isagu u saaray qamiiskiisa oo bal matalan taas oo kale mukaafae laakiin de waxa weya weydiisigii inankiisaa jiray baan leenahay waa bacd alculamaa tay kuma fasiraan ama ay kaba dhigaan oo cabaas buu maalintaa huwiye qamiis oo isaguna dee saas way isku dhadhawaayeen ama de waa taasoo kiisaa u geli karayay waalbasahu qamiiso fallahu aclam ee ilaah baa xaaladiisa oga laakiin de xaaladiisa waa ta inoo dambaysa haddii la idhaaho kaalimona waa ku dhintay ilaahayna waa kaa in aayaadkan suuratu tooba ay kuba soo degeen oo xadiidka inoo soo socda xadaثnي أحmed بن يوسف الأزدي qال xadaثna cabdالرaزاq qال أخbarana بن jurayجi qال أخbaranii cمr بن dinاri waa markii hore waa camarkii hore un ee ibnu jurayj baa maanta ka warinaya qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu jaءa الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam ilaa cabdillaahi bni ubayin buu u yimi bacdamaa udkhila xufratahu intii godkiisii la geliyey dabadeed markaasuu ka soo saaray waa iyadoo dee arrinta aan soo sheegnayo waa ikraama libnihi wakaana صaalixan inankiisuna isagaa weydiistay fadakara bimili xadiidi sufyaana markaa ibnu jurayj wuxuu sheegay xadiidkii sufyaan oo kale waaba kan xadiid kale oo iyaduna صaxaabi kale warinaya laakiin macnahaas lo wuxuu yihi muslim xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu usamata qaala xadaثna cubaydالlahi bni cumara can naaficin can ibni cumar xadiidku isagoo sanadkanuna abubakr ilaa dhammaadka ayaynu ku soo maray kolley fadaa'il raqamkii xadiidkii laba kun iyo afar boqol waa fadaa'ilu cumar ayaynu kuba soo maray sanadkan buu ahaa qolooyinkii kitaabka raqmeeyey ama ninkii dee raqamka u yeelay moxamed faad cabdilbaaqina waxay caadadiisu ayd san soo ogaanay xadiidku markuu mukarar yahay ee isagoo hore u soo maray uu soo celiyo raqamkii horey ku qori jiray oo raqamkii hore oo iminka tan waxay ahayd ee sida caadadiisaa badnayd oo axaadiisu boqol way ka badan tahay noocaasee kitaabka kuba sugane inuu laba kun iyo afar boqol un kaba dhigto inuu raqam cusub siine laakiin imika kan dee waa kolley waa sah marka la eega siuu isagu ku dhaqmaye uu ku socday waxay noqonaysaa lakiin xadiidku sanadkan iyo matiga waa sanadku isagoo san ah min abubakrin ilaa ilaa ibni cumar waa kii aan kuba soo marray raqamkaan idiin tilmaamay laba kun iyo afar boqol waana waxa weeye kitaabu fadaa'il saxaaba ama baabkii fadaa'il cumar ayaynu kuba soo marro waa cumar fadligiisa ayuu halkaa ugu soo arooriyey marka halkana nifaaqi iyo sifaadkooda halkuu kusii ansabsanaa waa tan eh waa kan kusoo arooriyey wuxuu yihi haddaba xadaثna abu usamata qaala xadaثna cubaydullahi bni cumara can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal lama twufiya markii uu wafaaday cabdullaahi bnu ubay ibnu saluula horasaynu usoo marina saluula waa hooyadii haweeney reer khusacay ahayd saa daraaddeed baa dee sifay u tahay cabdullaahi oo loo rafcinaya ayaa jaa waxa yimi ibnuhu inankiisii cabdullaahi bnu cabdillaahi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fasaala wuxuu weydiistay an yucdiyahu inuu siiyo qamiisahu eeg waa su-aal bay hayd inankuna waa addoonkaa saalixee fiicfiicnaa de ilaahay baana ninka caynkaasa taa kaba soo saaray oo waa si dee abu camir faasiqba inankiisu xandala qasil malaaika ninkaa maalinta axud la dilay ee malaa'igtu ay maydhay si rasuulka ilaahay inoo sheegay uxud baa laguba dilay iyadoo uu ay sufyaan dhulka abu sufyaan oo qaa'idkiiya dhulka dhigtay oo arrintu ay u hadhay un waa ka sarreeyey inuu gowraco ayaa nin kaloo ibnu shacuub la odhanayey dilay oo uu ka dulqaaday oo dee waa taas abu sufyaan buu markaa dusha kaga fadhiyey inuu gowraco u harhsanayd markaa nin ibnu shacuub la odhanayey ayaa oo ku dhow gaaladii ahaa ayaa ka gaadhsiiyey oo dilay saxaabigan isagoo dee janaabaysan oo ka aabihiina godadkii ninkii qodaybu haa godkii rasuulka ilaahi ku dhacayay ninkii muslimiintu say ugu dhacaan xagga gaalada ninkii qodayu ahaa aabihii abu camr alfaasiq haddaba de waa taas oo yukhriju alxaya min almayit kumayita de waa wax macanihii laguma fasiray kaa meyidka waa kii gaalka ahaba mid islaama dhalayo oo yukhriju alxaya waa maxyaal haddaba tan buu ahaa cabdالlahi بn cabdالlahi ilىa rasuuli الlahi fasaأlahu an yucطiyahu qamiisahu yukafinu fiihi abaahu faacdaahu uu siiyey uma sa'alahu weliba haddana wuxuu weydiistay an yusaliya calayhi inuu ku tukado dee nahyigan ah walaa tusalli calىa axadi minhumna muu soo degin hadday taa tahay muuy isna ma weydiisteen rasuulka ilaahina ma tageena faqaama uu yimi rasuulka ilah waa kaa qabrigii lagaba soo saaray ku tufayna qabrigii baa lagu celiyo waa la aasay faqaama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa istaagay liyusaliya caleyhi si ugu tukado faqaama cumaru cumar baa kacay faأkhada bihawbi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay maradiisii buu qabtay faqaala wuxuu uhi ya rasuula الlahi atusali calayhima ina ubayi wuxuu tirtiriyeyna hadaladii yidha kuwii hore kaba mid ahayn laa tunfiqu iyo taas oo kale waxyaalihii buu tiriyey sida xadiidka kuba yimi ma waxaad ku tukanaysaa ninkan walxal qad nahaaka allahu ilaahay kaa nahiyey an tusaliya calayhi inaad ku tukato iyadoo ilaahay kaa nahiyey waa kolley aayadda soomay deginoo way noo soo socotaa salaada rasuulka ilaahay laga nahiyo markaa horreysayna may jiro haddii dee nahi jiro rasuulka ilaahayba ma yeelaan cibaarad nasan bay ugu timi xadiidka bukhaariya muslimba bacdigood baa u arkay laftigu inuu wahamiyey laakiin wax wahama maahe cumar waa macno guud oo waxaa dee timi oo iyadana tan imika waxa weeyaan aayadda inoo dambayso ilaahay istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allahu lahum tan iyabaa hore usoo degtay istikfaartoodii isaga la matalan iyaga loo dembi dhaaf talabeeyey baa ilaahay sheegay hadduu toddobaatan goor uu nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay kuwa munaafiqiinta ama gaalada uu dembi dhaaf u weydiiyo inaan ilaahay u dembi dhaafahayn ee salaadana waxa ugu weyn ama arrinteeduba ay tahay shafaac ay tahay waa ruuxoo ilaahay loo weydiinayo makfiraya inuu dembigiisa dhaafo oo kol haddii dee haddii aad u dembi dhaaf dalabtaba ilaahay uma dembi dhaafayo tiro badanna laba sheegay salaadiina arrinteedu ay ahayd istikfaar iyo duco ay ahayd wax faa'iidooy leedahay ma jirto waa halkaas weeye ee may ahayn arrin waxaana iyada tan oo adigoo an tusaliya calayhi kolley laftiyada qaarkooda xadiidkana waaba kuba yimi an tastakfira lahu ama inaad dembi dhaaf weydiiso dee noociisan oo iyada taasi waxba ishkaal ma leh laakiin salaada nahyigeedu waa dambeeyaaye laakiin waa xagga macnahan aayadda taas buu ujeeday haba kan rasuulka ilaahay jawaabtiisi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi inamaa khayaranii waa idooransiiye allahu ilaahay u idooransiiyo faqaala wuxuu idhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum awdan baa markaa litakyiira adigu dembi dhaaf ilaahay weydiye ama ha weydiin taas in tastakfir lahum sabciina maratan taas wasaziidhu calaa sabciin haddii ujeeddadu intaa in ka badan ay waxu taraysana rasuulka ilaahay umu arag dee imika wax ka badan in loo diiday ee haddii aan kaba badiyo hadday wax taraysana dee bal waan kaba ziyaadin buu yidhi markaa waxay noqonaysaa sida xadiidka imika inooguba yimi awdan baa litakyiir ah kolley waxa weeyaan cumarna ti u fahmayey awdani inay litaswiya tahay weeye takhyiir arrintu aanay ahayne waa isku midun macnuu yahay sida aayad kaleba sawaaun calayhim istakfarta lahum am lam tastakfir lahum inay isku mid tahay marka haddii in cadadkii la badiyo haddii kale waa isku mid uno in sabciina marana ay tagtiir tahay haddii laga badiyo intaa labalaabkeed iyo saddex laabkeedna inaanay isbedel ahayn waa tii cumar uba arkayey laakiin awdii haddii latakhiir lagaba dhigo dee sabciina marana walow cadad mafhuum yahay mafhuumkii cadadku haddii uu toddobaatan ka siyaadsan yahay bal haddaan idhahno mafhuumulcadad waa la qaadan karaa awqaada qaarkeed de waa waaba intaasoo dee ilaahay naxariisiisa wax ay iyo aqbalkiisa waa ducaw iyo baryo una ay isba bedesho markaa taasba wey qolooyinkan kolley usuuliyiinta iyagoo de intooda badan ama awda meelahan oo kale markay gasho litasfiya kaba dhigaya ayay dee khaasatan raggii aan xadiidkana aqoontooda xadiis ay aad aan iyo duruqdiisa iyo taasi aanay u sarrayn ee asaaliibtii luqada carabeed iyo cilmigii iyagu ay dee a'imada ku ahaayeen iyo taas mooyaane ayaa barhkood xadiidkii inaanu jirinba ama aanu sugnayn iyo waxyaalo ay kaba cabireen ragga taa ka cabireen mala baqlani kale waa xadiid axaad iyo waxyaalo saasuu yihi in imaamulxaramayn oo kale iyo in isagu kitaabkiisa burhaan oo kale iyo bal khazali oo kale isna kitaabkiisa usuulka ah iyo qolooyinkii dee kitaabkiisa sharxay burhaan oo kale iyo qolooyina hadallay ku celceliyeenba xadiidkani ma ma sugno iyo waa taas iyo axaadiis waa axaadiis sugan oo laakiin taasna janib malaa iyaga xaggaa loogama yimeen lakin iyaga waxay ka dhaqaaqeen arrinku waa taswiyo markaa taswiye hadday tahayna haddii xataa boqolaal lagaba dhiga isma bedelayso oo rasuulka ilaahay taas dee waxa weeyaan iminkaasi waxaanay kaba sugnayn oo rasuulka ilahay intaasi aanay kaba qarsoonayn bal muhimka waxa weeyaan un rasuulka ilahi wuxu uhi waa takyiir oo kale isaguba halkan ma jasmin ee laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi haddaan ogahay in haddaan toddobaatan ka badiyo loo dembi dhaafayana taa kama daynayo oo haddaan ogahayba laftiga inoo soo socdona waaban kaba badnaya intaas buu yidhi bal waxay ahayd waa isagoo rasuulka ilaahay banaynayey dee cadadka hadduu kaba badiyana qur-aankii kuba suganna waaba intaasoo waa ducee ilaahay aqbalo ee ducadii ilaahay uu aqbalo gees kalena arrinkani uu takyiir yahay haddaad de adigo laakiin macnuhuna dee macnaha tasfiyana waa jira laakiin dee taa dabadeedba aayaadkii waa sooba degay oo waa tan istaqfir lahum o laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara waa looma dembi dhaafaya ahayd waseaziidu waan ka ziyaadin istikfaarka calaa sabciin qaala cumar baa wuxuu yihi de waa shiddadiisi aynu ogeyn xaada ibnu abi bartacana waa ti aynu soo maray markii waraaqda qoray hadalkii uu yidhi inahu munaafiqun ninkana waa munaafiq waa ninkii waxaa yidhi waxaa yidhi waxbuu tirtiriyey fasallaa calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa kuwa tukaday faanzala caza wajal intaa dabadeed baa ilaahay soo dejiyey walaa tusalli calaa axadi minhum maata abad ha tukan calaa axadin axad korkii oo minhum iyaga kaba mida kuwa munaafiqiin iyo dee gaalad waa munaafiqiintii daahirkooda islaam ba ahaa ee gaaladii hadalkood badaayay kaasoo maanta dhintay abadan weligaabo dee nifaaqii ku dhintay oo aan ka toobadkeenin walaa taqum ha istaagina calaa qabri macnaa aaskiisa ha ka qayb gelin weeye ha xaadirin oo ha joogsan qabrigiisa oo aaskiisaba ha joogsan wey taas baa ilaahay soo dejiyey waa marka isagu dhintay de intii intaa ka dambeysay rasuulka ilahi munaafiqiintii kuma tukanayna xadaثna mحamed بن المثنى وعubayd للhi بن سacيidi qala xadaثna yaحyى وhuوa الqطاn عan cubayd لlahi cubayd لlahi بن cmr kii marka horeba sanadka hore inoogu sugnaa weeye abu usami xadiidka kaba wariyey bi hada اisnaadi naxو waزaada wuxuu ziyaadiyey qaala wuxuu yihi markaa iبn cmar fataraka uu ka tegay rasuulka ilaahay الصalaaةa عalayhim salaad munaafiqiinta laguma tukadu kaba tegay casharkii kolley waa timaadeen halkan ku yar joojinaya qof yar wax kale ima hayaan dur yaroo igu yar cusub oo si caadadayda aan ka baqanaya inuu yar ziyaado qof ciyaamar raxyada igu